بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتفسير قرآن كريم كأه وحان كجر هي قصدي نبي آدم عليه الصلاة والسلام وإله أبو ري إبليس وأسجود ليري وأسجود واي وأب أركيسين سدو أحضلي وحويري لم أكن مئه liasjuda kii u sujuudayo libasharin bini aadam khalaqtahu aada abuurtay min salsaalin dhoobe ingegtay oo cod leh oo minxama in doorsoontay minxama in oo madow masnuuni masnuunin oo doorsoontay mid laga abuuray aniga ayaa ka fadli badan oo aniga waxaa la iga abuuray naar baa la iga abuuray marka ma habboono aniga oo kale aadam oo kale inuu u sujuudo sababto ah waxaa weeye kii weynaa kii xaqiirka ha u sujuudo kii fadliga badnaa kii laga fadli badnaa ha u sujuudo saasay ka dhigan tahay buu yidhi ilaahay cadowgiisa oo ibliis ahaa wuu iskala weynaaday inuu nebi aadam u sujuudo kibir uu kibrayo iyo xasad uu nebi aadam xasdayo ayuu wuxuu iskala weynaaday ilaahay amarkiisa inuu fartoomo oo fuliyo sidaa ayuu yidhi marka qaala alla wuxuu yidhi fakhruj bax minhaa samaawaadka cirarka ka bax fa innaka adigu rajiimun mid la eriyey oo naxariista ilaahay laga fogeeyey baa tahaye bax baa la yidhi wa inna calayka korkaaga waxaa ahaatay allacnatu fogeyn allacnata fogeyn oo ilaahay naxariistiisa lagaa fogeeyo ilaa yowmi addiini ilaa yowmi alqiyaamaha laga gaadho intaa markuu arkay qaala wuxuu yidhi ibliis rabbi rabbigayow fa andirnii ilaa yowmi yubcathuun ilaahu ilaa maalinta laga bixinayo ii kaadi marka waxaa weeye ibliis sida aan u sheegnay kuma yarayn cilmi iyo kuma auna yarayn maxaa yeelay rabbi buu leeyahay adduunkani inuu rabbi leeyahay wuu ogaaday fa andirnii waxaa dhimashada almowtu waalxayaatu biyadiillaahina wuu ogaaday ilaa yowmi yubcathuuna in dadka la soo bixinayo oo qiyaamo uu jirana wuu ogaaday qaala alla wuxuu yidhi fa innaka adigu min almundariina kuwa loo kaadinayo oo loo sugayo ayaa tahay laakiin meesha aad qabsatay oo inaadan dhimanin ah oo ilaa yowmi yubcathuuna taa lagaama yeeline ilaa yowmi alwaqti almacluumi maalintii la yaqiinay oo waxaa weeye oo dadka oo khalaa'iqda oo dhan ay dhimanayeen maalintaas ayaad adiguna dhimanaysaan ilaa yow ilaa yowmi alwaqti almacluumi marka ay khalaa'iqdu dhimanayaan taas ayaad dhimanaysaa wuxuu rabay inuu malakumowdka ka baxsado ayuu doonayey marka ilaahayna wuxuu u oggolaaday un waqtulmacluum wahuwa mowtu alkhalaa'iq fa yamuutu ibliis humma yubcathu wuu dhimanayaa waana la soo bixinayaa qaala wuxuu yidhi ibliis markaa rabbi rabbigayow bimaa bisababi maa sababtii aqwaytanii aada ibaadiyaysay la usayinanna waan u qurxinayaan u qurxinayaa lahum aadam iyo durriyadiisiiba fil ardi dhulka dhexdiisa yaan waxaan u qurxinayaa macaasida iyo dunuubta ayaan u qurxinayaa la usayinanna lahum fi alardi wala uqwiyannahum waan baadiyaynayaa wala uqwiyannahum waan baadiyaynayaa hanuunka jidkiisa ayaan garab marinayaa ajmaciina kulligood markaasuu soo kala reebayoo ilna wuu og yahay ilaa cibaadaka addoommahaagii ma ogiye oo minhum aadam carruurtiisa ka mid a addoommahaasoo almukhlisiina saafi yeelay oo adiga cibaadada kuu gooni yeelay ama mukhlasiina aad xulatay oo aad adigu soo soocatay oo daacadaada iyo inaad raalli ka noqoto kuwaasi inaan baadiyeeyo awood u malihi saasuu yidhi ibliis alla wuxuu yidhi qaala rabbigeen wuxuu yidhi haadaa kaasi siraatun waa jid calaya korkayga mustaqiimun oo toosan waan waafaqsanahay waana ogahay waa jid cad oo azalki azaligii aan jeexay oo inaad addoommahayga kuwa mukhlasiinta ama mukhlisiinta ah inaadan awood u lahayn idaad baadiyayso amaa kuwa kale haddaad kaxaysanayso haddaad rabto kaxayso qaala haadaa siraatun calaya mustaqiim inna cibaadii addoommahayga addoommahayga leysa ma ahaanin laka adiga calayhim korkooda sultaanun xujo kuma lihid ilaa man ittabacaka adiga wixii ku raaca ma ogiya oo min alghaawiina kuwa dhumay ah ilaa man ittabacaka min alghaawiina kuwa habaabay oo baadiyoobay oo gaalada ah kuwaa unbaad adigu ku dirmaysaa oo ilaahay ka cararay kuwaasaad sida neefka adhiga hadduu adhiga dhinac uga baxo yeygu siduu ula baxo kuwii qaawiinta ah ee baadiyoobay oo ilaahay ka cararay kuwaa ugaadhso haddaad rabtaa layidhi markaad ugaadhsatana wa inna jahannama naarta jahannamana la mawciduhum waa kan loogu yaboohayo ajmaciina dhammaantoodba lahaa waxay leedahay jahannamadii sabcatu abwaabin toddoba irid bay leedahay likulli baabin iriddii la arkaba minhum iyaga juz-un waxaa weeye qayb weeye maqsuumun oo loo qaybiye juz-un gobol weeye oo maqsuumun loo qaybiye jamaaco kasto oo ibliis raacday waxaa weye irid la yaqaano ayay ka gelayaan oo waxaa weye qof walba iyo camalkiisi iyo siduu ahaa iyo meeshii ku habboonayd ayuu gelayaa sida qur-aanka uu yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali daraga oo kala hoos hooseeyo ah oo sijiina yaa mid walba uu meel ka gelayaa intaa markaan ka baxnay ayaa waxaa iyagana dadka oo mu'miniinta ah ee ilaahay subxaana wa tacaala raacay ee adeecay sida qur'aanka lagu yaqiinay inuu had iyo goor isbarbar dhigo yaanu u gelaynaa alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala ina almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqayo fii jannaatin beeray ku sugan yihiin iyo wa cuyuunin ilo oo qulqulayo ayay ku sugan yihiin kuwii iska ilaaliyey fawaaxishta iyo shirkiga aakhare markii la joogo beero dhalaalayo iyo ilo oo soo burqanayo oo ah khamro iyo malab iyo caano iyo kuwaasoo kale ayay heli doonaan markaasaa waxaa lagu odhanayaa udkhuluuhaa jannadan gala bisalaamin idinkoo nabad qabo aaminiina oo aamina aafo walbaad yaad ka badbaadeen aaminiina aaminna waatiin ilaahay saasuu yidhi jannada gada idinkoo aafaadoo dhan ka badbaaday aaminna oo inaad dhimataan iyo inaad duqowdaan iyo inay jannadu idinka dhammaata iyo iyadoon dhammaanin xataa in laidinka eriyo orbaxa way idiin dhammaata la yidhaahda iyo waxaasoo dhan aamin baad ka tihiin bisalaamin aaminiin waxaa intaa u dheer waxaan ognahay adduunyada marka la joogo bini'aadamka waxyaale xurgufa ayaa dhex marta waa marmarka qaarkood qalbiga wax isugu qaadaan in yar oo xasad ah in yar oo khilli ah waxbay isugu qaadaan marka tiibuu ilaahay wuxuu leeyahay sidii adduunyada ay ahaan jirtay ma ahaanayso wanasacnaa waan siibnay buu yidhi allah subxaana wa tacaala maa fii suduurihim muttaqiintaa laabtooda wixii ku sugnaa waanu siibnay waxaa weeye wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin oo isnacayb ah khil wixii isnacayba oo iyaga dhexdooda ahaa waanu ka siibnay wanasacnaa waan siibnay maa fii suduurihim min khillin waanu ka zuulinay weeye wax alla wixii xiqdi iyo isnacayb iyo shaxnaa aha waanu ka zuulinay ikhwaanan walaalo xaal ay yihiin calaa sururin sariiro ayay ku sugan yihiin mutaqaabiliina way iska soo horjeedaan marka qur'aanku mutaqaabiliina marka uu leeyahay waxaa weeye waxaanu ognahay dadku markay isjecel yihiin way iska soo horjeedsadaan way sheekaystaan way wada qoslaan marka isuma dabajeediyaan oo mid midka kale qadaadkiisa arkayo ma leh adduunyadu sidaa ma aha markii hadda khilligii aan sheegayna waxoogaagii xasadkii iyo markii dadku ay isu qabeen way kala weji dadbayaan aad isuguma faraxsano xataa waxaa weeye hadday meel isugu yimaadaan inta waxoogaa isu qabta wejigay kala leexinayaan culays buu mid walba midka kale dareemaya tii baa laga wada zuuliyeyoo ilaahay baa ka zuuliye wanasacnaa maa fii suduurihim min khillin ikhwaanan walaale iyagoo ah calaa sururin sariirana ku sugan mutaqaabiliina oo iska soo horjeedo laa yamasuhum ma taabanayo fiihaa jannadaa dhexdeeda ma taabanayo laa yamasuhum fiihaa nasabun dhib jannada dhexdeeda iyo daal ma taabanayo laa yamasuhum ma taabanayo muttaqiintii fiihaa jannada dhexdeeda nasabun dhib iyo ma taabanayo iyo daal wamaa hum mana ahaanin minhaa jannada xaggeeda bimukhrajiina kuwa laga saaro ma ayna ahaanin nabbi cibaadii annii ana alghafuuru araxiim alla wuxuu yidhi nabbi cibaadii addoommahayga u sheeg annii anugu ana anugu alghafuuru kii dhaafid badan inaan ahay alraxiimu oo naxariisto waxay ku soo degtaa la yidhi aayadda nabbi cibaadii oo la wariyey nabigeenna calayhi asalaatu wassalaam wuxuu soo wuu soo baxay asxaabti oo fadhiyo oo sheekaysanaya oo qoslayo oo wahum yadxakuun oo qoslaya ayuu ku soo baxay fa qaala wuxuu ku yidhi atadxakuuna miyaad qoslaysaan wa beyna aydiikum hortiinnana aljannatu waannaaru ay yihiin fa shaqa daalika calayhim aad bay hadalkaasi yuu u dhibayo u cabsoodeen aayaddanaa marka soo degtay oo ilaahay inay naxariistiisu ay badan tahayoo waxaa la yidhi nabbi u warran cibaadii addoommahayga annii aniga alla subxaanahu wa tacaala alghafuuru kii dhaafid badan inaan ahay alraxiimu oo naxariis badan wa anna cadaabii cadaabkaygana huwa isaga cadaabka alcadaabu alaliim waa cadaab kulul marka fiiri qur'aanka tacbiirkiisa cajabta ah waxaa markii hore ilaahay isaga ayaa isu tiiriyey oo wuxuu yidhi ana ana alghafuuru araxiim ana alghafuuru araxiim buu yidhi marka wa anna cadaabii ma usan dhihin wa ana almucadibu almu'allimu isaga cadaabkii iyo waxaa weeye iyo xanuunkiisii iyo isagu isuma tiirinine cadaabkii halkaasuu joogaaye qofkii sidiisa u doonta ma ogiye qofkii kale wuu ka badbaadi oo naxariista ilaahay iyo dembidhaafka ilaahay baa ka ballaadhan wa anna cadaabii huwa alcadaabu alaliimu waa cadaab kulul weeye intaa markaan ka soo baxnay yaan halkan waxaan ka gelaynaa qisasul ambiyaa wax la yidhaahdo oo laakiin qur'aanku isku mid ma aha meelana aad iyo aad buu u faahfaahinayaa oo u balballaadhinayaa meelana wuu soo gaagaabinayaa in yar oo in yara ayuu ka soo qaadanayaa waxaa laga bilaabay waxaa laga bilaabay nebiyullaahi ibraahiim iyo martidiisii waxaa looga jeedaana qisaskan la soo celcelinayo saan in badanna ku soo sheegnay waxaa weeye sabirsiin oo nabiga la sabirsiinayo oo dhinacna isagii intii raacdayba loo bishaarayn inay guusha iyaga ku dambaynayso iyo nimankaa ka soo horjeeday ee mushrikiinta ah ee maka joogayee quraysh ah iyagana haddii ay sidan ka joogi waayaan ummaddaa laga sheekaynaya halaagsantay jidkooda inay hayaan oo iyagana la halaagayo wanabbi'hum u warran baa layidhi wanabbi warran nabi maxamedow hum oo kufaaru maka ah waxaad u warrantaa can dayfi ibraahiima nebi ibraahiim iyo martidiisii bal uga warran baa layidhi can dayfi ibraahiima nebi ibraahiim waxaa martidaasna waa malaa'ig ilaahay baa soo diray wuxuu u soo diray qoomuluud inay halaagaan waxaa la yidhi waxay ahaayeen toban malag oo oo suuraddooda ay wiilal yaryar oo oo amradon garh u soo bixin oo qurqurux badan ayay isku soo shabbaheen jibriilna wuu la socday marka martidaasay ahaayeen id wakhti ka warran baa uga warran baa layidhi dakhaluu ay galeen duyuuftii martidii oo oo bini aadan bashar la moodayo calayhi calaa ibraahiima nebi ibraahiim ayay u galeenoo fa qaaluu waxay yidhaahdeen salaaman waanu ku salaamaynaa aa waan soo sheegnay waxaa weeye qur'aanku waa kan ina yidhi oynu ku soo marray suuratu nisaa وإذا حييتم بتحية فحيوا ب- فحيوا بها waxaa waidaa tu- waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu marka idinkuna salaamaa la yidhi haddii laidin salaamo biaxsana minhaa ku salaama ow ruduuha iyadii un celiya marka biaxsana waxaa weeye assalaamu calaykum haddii uu ruuxa yidhaahdo wa calaykum assalaam haddaad tidhaahdo waxaa weeye iyadii misligeedii iyadii mid la mida ayaad ku celisay wa calaykum assalaam waraxmat ullaahi haddaad tidhaahdana biaxsana minhaa waxaa weye waa mid ka wanaagsan marka waxaa la yidhaahdaa haddii oo xagga assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu hadday sidaa tahay halkani hadda sidaas kama muuqato laakiin da- xagga luqada iyo qu- qur-aanka ku soo degee carabiga ah yaa waxay u kala baxaan jumlooyinka mid la yidhaahdo jumla oo ficliya oo wax soo dariyo hadda un yimid ah iyo mid la yidhaahdo jumla ismiya oo iyadu oo weligeed joogtay oo sabaad wax layaha sugnaansho iyo tajadud oy kolba soo cusboonaynaysa ayay yay yay yay faa'iidaysaa marka iyaguna ficil bay ku yay ku salaameen oo waxay idhahdeen faqaaluu waxay idhahdeen nusallimu waan salaamaynaa calayka korkaaga salaaman marka waxaa un laga soo qaaday masderkii unbaa laga soo qaaday marka qaala wuxuu yidhi innaa annaa annagu minkum idinka wajiluuna waan idinka baqaynaa marka siduu qur'aanku u soo gaabeeyey suuraddan waad u jeedaa salaam waxaa weeye markay yidhaahdeen fa qaaluu salaaman markay yidhaahdeen salaamun calaykum waa isagana waa kii radiye markaan suuratu huud hadda soo maraynay ma aha inay salaam inay yidhaahdeen salaaman waanu ku salaamnay oo marka uu ugu jawaabay innaa minkum wajiluun waa la garanayaa waxaa weye salaamu alay markay salaam yidhaahdeen salaamu calaykum markaasuu ka radiyey wuu dusay oo wuu orday nin deeq badan buu ahaa dibi gool ah oo yar oo oo dhe- dhaylo ah ayuu soo solay wuu u keenay way cuni waayeen ilaan malaa'ig wax ma cunte markaasuu ka baqay sababta uga baqayna waxaan idhi dadkii hore ee carabta ahaa dad sharaf leh ayay ahaan jireen oo haddii qofka ay xumaan la damacsan yihiin waxaa weeye waxba kama cunaan mana martiyaan marka wuu wuxuu ula yaabay nimankii waa marti oo way u yimaadeen wuu wuu soo wuu sooriyeeyey oo xool weliba wuu u loogay oo dibi yaroo dhaylo ah oo cayiloon buu u soo solay haddana gacanta uma fidinayaan xumaan bay niyeysan yihiin qaala innaa minkum wajiluun annagu waannu idinka baqaynaa buu yidhi qaaluu waxay yidhaahdeen laa tawjal ha baqin innaa annagu nubashiruka waannu kuu bishaaraynaynaa bighulaamin wiil baan kuugu bishaaraynaynaa caliimin oo cilmi badan ha cabsanin wiil baan kuugu bishaaraynaynaa oo cilmi badan marka waxaa weeye qur'aanka bighulaamin caliim haddii la yidhaahdana mufasiriintu waxay yidhaahdaan waxaa weye waa nebiyullaahi isca- isxaaq haddii bighulaamin xaliimin la yidhaahdana waa nebiyullaahi ismaaciil marka sidaas ayay ku kala duwan yihiin bighulaamin wiil baan kuugu bishaaraynaynaa caliimin oo cilmi badanoo cilmi waasica leh oo cilmigiisu oo aad iyo aad u fahmo badan ayaannu kuugu bishaaraynaynaa isagii wuu yaabo wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi abashartumuunii miyaad ii bishaaraynaysaan calaa an ammassaniya isagoo is-ista- itaabtay alkibaru weynaan fa bima maxay baabad tubashiruuna aad ku bishaaraynaysaan oday weyn ayaan ahay xaaskiisana waa la yaqaanaayo saan u sheegnay waa la soo gaagaabinayaaye waxaa weeye iyaduna way sheegtay aalidu wa ana cajuuz wa haadaa bacli shaykh waa kii ay tidhi wuxuu yidhi cala- fa- qaala wuxuu yidhi abashartumuunii ma ib- ma ii bishaarayseen calaa an massaniya maca an massaniya alkibaru io anuu weynaaday oo gaboobay miya- miyaad ii bishaarayseen fa bima maxay baad tubashiruuni iigu bishaaraynaysaan ayuu yidhi nebiyullaahi ibraahiim saas ayuu malaa'igtii ku yidhi fa bima tubashiruuna aniga oo weynaaday oo gaboobay miyaad ii bishaaraynaysaa wuu yaaban yahay wuuna wayna la fog tahay qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka waan kuu bishaaraynay bilxaqi xaq baan kuugu bishaaraynay oo waxa aanu kuu sheegayno waa shay sugan oo hana yayna kula fogaanin hana ka quusanin naxariista ilaahay qaaluu basharnaaka bilxaqi xaq baanu kuugu bishaaraynay falaa takun ha ahaanin min alqaanitiina naxariista ilaahay kuwa ka quusto ha ka mid noqonin qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi ibraahiim oo waman kumaa yaqnatu quusanayo min raxmati rabbihi ma cid baa ilaahay naxariistiisa ka quusato ila addaalluuna kuwa baadiyoobay oo dembigii uu ka batay kuwaa unbaa ilaahay naxariistiisa yaa ka quusta waa istifhaam oo inkaari oo raxmadda ilaahay waxaan ka quusta kuwa dariiqa jannada iyo khayrka gefay oo jaahiliinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo adduunkao dhan rabbi u ah nimanka muxuu ahaaye ka leexday jidkiisa kuwaasaa quusto amaa qalbiga oo buuxo iimaan ka buuxo oo ilaahayga naxariista badan xidhiir la leh ma quusto marka sidaa daraaddeed yo waxaa yidhi waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila addaalluuna intaa markii la isla dhaafay oo ogaaday inayna marti ahayn xumaanna ayna u soconin loona bishaareeyey yuu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi famaa khadbukum yacni sha'nigiinna ula jeeddadiinna maxay tahay ayuha almursaluuna kuwan la soo dirayow yacni kuwan la soo dirayow ee karaamada badanow maxaad u socoteen wuxuu ogaaday arrintaa mid ka weyn in uun ilmo ay ugu bishaareeyaan inayna u imaanin muxuu yahay sha'nigiisa amarkiinna muxuu yahay aad isaga daraaddii aad u timaadeen malaa'igtii karaamada badnayday qaala famaa khadbukum ayuha almursaluun qaaluu waxay yidhaahdeen innaa annaga ursilnaa waa nala soo diray ilaa qowmin dad baa naloo soo diray mujrimiina oo dembiilayaal ah inaan halaagno ayaa naloo soo diray marka meelana qur'aanka wuu caddaynoo ilaa qowmi luud baa naloo soo diray buu dhahayaa halkanna waxaa lagu tilmaamay inay niman mujrimiina oo dembiilayaal ah oo dhinacna mushrikiin oo gaalo ah dhinacna faaxisho iyo xumaan sameeyo yaa marka yaa la sheegayaa ilaa qowmin mujrimiin ilaa aala luutin nabi luud iyo ehelkiisa ehel badanba meesha ma joogine dhowr gabdhoodoo ilaa afar ay tafaasiirtu sheegto ayuu haystay islaanta xaaskiisuna hadde waaban arki doonaayo waa kuwa iyaguna xun bay ka mid ahayd marka ilaahay wuxuu yidhi ilaa aala luutin nabi luud iyo ehelkiisa ma ogiye innaa annagu lamunajuuhum waanu badbaadinaynaa ajmaciina dhammaantoodba waanu badbaadinaynaa ila imra'atahu xaaskiisa ma ogiye qadarnaa waxaanu ku qadarnay oonu ku xugminay innahaa iyadu la mina alghaabiriina kuwa cadaabka haabiriin kuwa baaqiga ku ah cadaabka baaqiga ku ah inay tahay ayaan qadarnay cadaabkaas ayay baaqi ku tahay innahaa la mina alghaabiriina ama haabirka naftiisa ama waa baaqi ama waxaa weeye ama isaga naftiisaa haalig oo kuwa halaagsan oo mujrimiinta ah ayay ka mid tahay gaal bay ahayd waxay raacday marka kuwiibaa halaagga lagu raaciyey falammaa jaa'a markuu yimid aala luutin nabi luut ehelkiisii almursaluuna mursaliintii kuwii la soo diray ee malaa'igta ahaa ee tobanka ahaa ee jibriil ku jiray oo nidhi dhallinyaro oo amred ah oon gar u soo bixin oo qurqurux badan ayay u ekaayeen markii sidaa ay dhacday falammaa jaa'a aala luutin luud iyo ahalkiisii almursaluuna markay u yimaadeen qaala wuxuu ku yidhi innakum idinku qowmun qoom baad tihiin munkaruuna aan la garanaynin a nebiyullaahi ibraahiimna innaa minkum wajiluunuu yidhi nebiyullaahi luudna wuxuu leeyahay innakum qowmun qoom baad tihiin munkaruuna idinma naqaano weeye midda kale wuxuu leeyahay waddankan iyo idibdarridiisa waa taqiineene maxaad yacnaa maxaad doonayseen innakum qowmun munkaruun qaaluu waxay yidhaahdeen bal waxay munkariin ma nihine ji'naaka waan kuula nimid bimaa shay baan kuula nimid kaanuu ay ahaayeen fiihi isaga shaygaasi waxaa weeye yamtaruuna inay shakiyaan wixii ay shakinayeenoo cadaaba oo cadaab ma jira ay lahaayeen oo intaa xumaanta ay u dhex dabaalanayeen taasaan idin la nimid waxaay rusushii ilaahay baan nahay waxaan u nimid qoonkaaga inaan cadaab ku soo dejinno cadaabkii ay shakinayeen inuu soo degayo in kale bal marka mar hadday sidaa tahay oo aan xaq kuula nimid wa ataynaaka waana kuula nimid bilxaqi xaq baan kuula nimid wa innaa annaguna la saadiquuna run baan sheegaynaa way u adkeeyeen maxaa yeele qofka munkarka ah balaaqada waxaa la yidhaahdaa qofka munkarkaa hadalka lagula hadlayo waa in loo dhaarto oo loo adadkeeyo weeye wa ataynaaka bilxaqi xaq baan kuulanin wa innaa annagu waa xarfu tawkiid la saadiquuna laan bay ku sii dareenoo run baan sheegaynaayo nimankaa inaan cadaabnaan u nimid mar hadday sidaa tahay fa asri la guur oo la dheelmo fa asri la guur biahlika ahalkaaga la guur waxaa weeye biqidcin gobol oo min alleyli habeenka ka mid a reerkaaga la bax reerkaaga la guuroo habeenlimo la hooyo oo wattabic waxaa weeyaan biqidcin min alleyli wattabic adbaarahum adigana su una ruux uga hadlin uga hadhin wattabic adbaarahum xagga dambe ka soco wattabic adbaarahum xagga dambe adigu ka soco oo walaa yaltafit yuuna soo daymoonin yuuna soo milicsanin yuuna soo jalleecin minkum idinka axadun axadna gadaal yuu soo fiirinin markuu maqlo dam damta cadaabka lagu rushaynayo marka uu maqlo yuusan gadaal soo fiirinin walaa yaltafit minkum axad si uusan qalbigu u dilaacin wamduu socda xaysu meel tu'maruuna meesha la idin amrayo waa ardushaan baa la yidhi halkaa aada wa qadaynaa ilayhi daalika alamra anna daabira haaulaa'i maqtuucu musbixiin wa qadaynaa waxaanu u waxyoonnay marka nebiyullaahi luud waxaanu u waxyoonnay amarkaa cadiimka ah in qoomkaa la cidhib tirayo wa qadaynaa ilayhi ilaa luud waxaan u waxyoonnay daalika alamra amarkaas oo ah anna daabira haaulaa'i kuwaa kan ugu dambeeyo haddii xagga hore lagaga bilaabo ilaa kii ugu dambeeyey la dilo maxaa hadhay weeye macnaha waxaa weeye isti'saal baa la yidhaahdaayo waa cidhibtirid weeye waa la jirid gooyey inna daabira haaulaa'i kuwaasi maqtuucun kii la gooyey weeye musbixiina wakhti subaxa xaal ay gelayaan oo wakhti uu subaxa galay ayaa la cidhibtiri doonaa intaas markuu dhex maray nabi luud iyo rusushii oo malaa'igta ahayd laakiin bashar oo bini aadam u eg oo marti u eg wa jaa'a way yimaadeen ahlulmadiinati madiinada raggeedii ayaa yimid yastabshiruuna iyaga oo bishaaraysanayo oo qaarba qaarka kale uu u bishaaraysanayo oo leh iyaga oo waxaa damac kaga jiraan wiilashan qurquruxda badan ee nabi luud soo martiyey in ay fara xumayn doonaan yastabshiruuna iyaga oo bishaaraysanayo qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi luud inna haaulaa'i kuwani haddee qur-aanka wuu kala hormarinaa wuu kala dibdhigayaa ee markii hore waxaa weeye mar dambe unbay ogaadeen hadda suuratu huud waxaan ku soo marnay inay iyagu soo horreeyeen oo uu cabsaday oo low anna lii bikum quwa uu yidhi laakiin hadda waxaa weye iyadiioo wixii oo dhan loo soo sheegay yaa waxaa meeshii soo horraysay oo inuu aad u walbahaarayo ayaa hadda la sheegay inna haaulaa'i kuwan dayfii waa martidaydee falaa tafdaxuuni ha igu ceebaynina oo ha igu fadeexaynina haddaad xumaan ku samaysaan anigaa ceeb iyo foolxumaba anigay i raaci doontaayo waa ninkii martidiisa loo gacan dhaafay baa laigu odhan doonaa waataqu llaaha alla ka cabsada oo walaa tukhziini ha i hoojinina oo martidayda ha igu hoojinina haadaa wabillaahi tawfiiq cashirkeennana halkaa inoo joogo